بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan saddex askari oo ingiriis ah oo ku bakhtisay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha waddankaasi xiisad ka taagan lubnaan maamulka gumaysta yahuudda oo weeraro ka fuliyey koonfurta dalkaasi xaggee ayay iiraan ku qarinaysaa keedkeeda yuraniyomka ee sida aadka ah loo bacrimiyey sidee sakiiskan uu ku noqday caqabadda ugu weyn ee hortaagan heshiis kasta oo laga gaari lahaa dagaalka bariga dhexe qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii sagaal iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabawiya duruusun wa cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha dulxija sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidanka badda dowladda ingiriiska ayaa sheegeen saddex askari ay dhinteen kadib markii diyaarad nooca qumaatiga u kacda ee helikobtarka loo yaqaano ay ku burburtay koonfur galbeed dalka ingiriiska xilli ay ku jirtay howlgal tababar taliyaha ciidanka badda ingiriiska ayaa xaqiijiyey bakhtiga saddexdan askari wuxuuna sheegay in baaritaan rasmi ah la bilaabi doono si loo ogaado sababta keenta shilka ilaa iyo haddana lama shaacin sababta rasmiga ah ee diyaaradda u dhacday diyaaradda marlin m q for ayaa inta badan loo adeegsadaa howlgallada ka hortagga maraakiibta quusta baadigoobka iyo samata bixinta iyo gaadiidka ciidamada iyo qalabka wasaaradda difaaca xukuumadda london waxa ay sheegtay in dhacdadan lagu wargeliyey islamarkaana ay qayb ka tahay shilal soo noqnoqday oo ka dhacay gudaha waddankaasi dhanka koonfurta waddanka lubnaan xiisad ayaa weli halkaas ka taagan iyadoo xukuumadda washington ay ku cadaadinayso talaabiib in ay joojiso dagaalka dhankiisa madaxweynaha waddanka lubnaan ayaa sheegay inuu u diyaargaroobayo in la dhaqangeliyo xabajoojinta kala dhexaysa maamulka gumaystaha yahuudda iyadoo deegaanada qaar laga soo sheegayo duqeymo ay dhinacyadu isweydaarsanayaan waa hagaag iminkan waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ku eegeynaa warbixin ka hadlaysa xaggee ayay iiraan ku qarinaysaa keedkeeda yuraniyumta ee la bacrimiyey maxaase ka jira in kiiskan uu noqday caqabadda ugu weyn ee hortaagan heshiis kasta oo ay gaari lahaayeen dalalka iiraan iyo maraykanka sida uu baahiyey wargeyska new york times masiirka keydka yuraniyumta ee aadka loo hodmiyey ee iiraan ayaa noqday caqabadda ugu weyn ee hortaagan heshiis kasta oo dhex mari lahaa mustaqbalka maraykanka iyo iiraan xukuumadda washington ayaana ku adkaysanaysa in iiraan aanan marnabo loo ogolaan in ay samaysato hub nukliyer ah khilaafka ugu weyn ee waqti xaadirkan taagan ayaana ku saabsan sidii laga yeeli lahaa boqolaalka kilogaram ee yuraniyumta iiraan ee la bacrimiyey kol hore taas oo maraykanka uu ka baqaya in dowladda iiraan ay u adeegsato soo saarista madaxeedii nukliyer ee ugu horreeyey sida lagu sheegayo warbixinta tehraan waxay waqti xaadirkan haysataa ku dhowaad afar boqol iyo afartan kilogaram oo yuraniyum la bacrimiyey ah taasuona lagu bacrimiyey heer gaaraya ilaa boqolkiiba lixdan waxayna warbixintu sheegaysaa in heerkan uu si aad ah ugu dhow yahay midka loogu talagalay in lagu samaysto hub nukliyer ah khubarada hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada ayaa qiyaasaya in qadarkan yuraniyumta ah uu ku filan yahay soo saaridda ilaa toban bam oo nukliyer ah haddii ay dhammaystirtay iiraan marxaladda ugu dambeysa ee farsamaynta agaasimaha hay-adda tamarta atomikada rafael gorse ayaa waxa uu aaminsan yahay in inta badan uraniumta la bacrimiyey ay iiraan ku qarisay xarunta nuclearka isfahan maadaama ay xaruntan leedahay godod iyo marino qoto dheer oo laga qoday buuraha hoostooda taasoo si weyn u adkeynaysa in ay gaaraan bambooyinka culculus ee diyaaradaha b two ay soo ridaan ee maraykanka warbixintu waxay sheegaysaa in intii uu socday dagaalkii labiiyo tobanka maalmood ee sanadkii hore kaasoo dhex maray maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo isku duuban iyo dowladda iiraan uu waxyeelo gaarsiiyey goobihii laga geliyey xarunta isfahan balse durbadiiba sawirada xagacmeedku uu qaaday ayaa muujinayay in iiraan ayaa dayactir deg deg ah ku samaysay goobahan xaruntuna ay sideedii horey u shaqaynayso waxay khubaro kale aaminsan yihiin in qaybo ka mid ah keedadka uraniumtan lagu qariyey xarunta natans oo ah goobta ugu weyn ee iiraan ay ku bacrimisay uraniumta waxay xaruntan dhowr jeer oo horey sannadihii iyo sannadkan ay la kulantay duqaymo uga yimid dhanka maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda balse lama oga in uraniumta halkaasi taalay ay dowladda iiraan u rartay goob kale waxaa sidoo kale jira goob lagu magacaabo jabal almiwal oo si aad ah ugu dhow xaruntan natans halkaas oo muddo dheer laga waday dhismooyin cusub oo dowladda iiraan aysan shaacin waxa ay ka damacsan tahay sawirada dayaxgacmeedku uu qaaday ayaana muujinayay in shaqada dhismayaasha halkan ay socotay tan iyo sannadkii hore ee kadib markii uu dhacay dagaalkii labiiyo tobanka maalmood waxay gunaanadkii warbixintu leedahay waxaa jirta suuragalnimo ah in kaydka uraniumta iiraan lagu kala firariyey goobo kala duwan taasoo xitaa ku adkeynaysa in ay ogaato hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada haddii taasi ay xaqiiqo ahaan u dhacdana waxaa sii adkaanaysa ayay warbixintu tiri in la gaaro wadahadal dhab ah oo ka dhex dhaca maraykanka iyo dowladda iiraan guud ahaana dhegeystayaal waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabano dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaal iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabowiya duruusun waa cibar iyo walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعاته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahamiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
dadaaladii ballaarnaa ee uu muscab ibnu cumeer radiallaahu canhu ka sameeyey magaalada madiina isagoo kaashanaya dhallinyaradii ansaareed ee islaamnimada qaatay waxay dhalisay in guri waliba oo ka mid ah guryihii ansaarta uu galo islaamka khabarka la xidhiidha in maka lagu dhibaataynayo nebi moxamed salallaahu calayhi wasallamna magaalada gilgilo sannaddii saddex iyo tobanaad ee soo saarista nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxyar ka hor moosimka xajka waxaa magaalada maka soo gaaray muscab ibnu cumeer oo ka yimid magaalada madiinatulmunawara waxaa kulan gaar ah yeeshay isaga iyo rasuulka salallaahu calayhi wasallam wuxuuna suubanaha siiyey tafaasiil buuxda oo ku aadan xaalka madiina iyo waxa ka hirgelay dadaalada dacwadeed ee ka socday magaalada markii la gaaray mawsimka xajka waxaa madiine ka soo dhaqaaqay dhowr iyo toddobaatan ruux oo dhallinyaro ah oo ka soo jeeda oos iyo khasraj kuwaas oo markii ay guteen acmaasha xajka kadib xidhiiro qarsowdiha la sameeyey suubanaha salallaahu calayhi wasallam xidhiiradan ayaa horseeda in labada dhinac ay ku heshiiyaan in kulan gaar ah oo xogtiisa aad loo qarinayo ku yeeshaan hogga u dhow buurta alcaqabah ee laga sameeyo dhagaxtuurka koowaad una dhow mina waxaa la isla qaatay in kulanku dhaco xilli habeen ah si looga gaashaanto sirdoonka qureish ee dabagalka ku haya dhaqdhaqaaqyada rasuulka salallaahu calayhi wasallam safarka dhallinyaradii ansaareed ay kaga soo ambabaxeen magaalada yatrib waxa uu ku salaysnaa casiimo adag oo ah in wixii xilligan ka dambeeya aanay suurtagal ahayn in maka lagu sii dhibaateeyo nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ayna lama huraan tahay markan in nebigu uu soo dego madiinatulmunawara jaabir ibnu cabdilaahi oo tilmaamaya ujeedka safarkoodii ay ku yimaadeen maka wuxuu leeyahay waxaan isdhahnay ilaa intee ayaannu rasuulka salallaahu calayhi wasallam fiirsanaynaa isagoo lagu ciirsanayo buuraleyda maka markaas baa waxaa dhaqaaqay toddobaatan rag ah oo inaga dhashay markii aan tagnay mawaasimta xajka waxaan ku ballannay togga alcaqabah halkaas ayaana labolabo iyo mid mid isugu nimid ilaa ay tiradeennu soo buuxsantay halkaas waxaa ka dhacay heshiis diimeedkii ugu muhiimadda badnaa taariikhda islaamka waxaana gacmaha isgeliyey ansaartii ka timid madiina iyo rasuulka salallaahu calayhi wasallam waxaana lagu ballamay in naf iyo maalba loo huro difaaca suubanaha salallaahu calayhi wasallam waxay ahayd baycad iyo alcaqabah ee labaad waxay gogolxaar u noqonaysaa inuu rasuulka salallaahu calayhi wasallam ka soo hijroodo maka soona dego madiina sidaasina ku sagootiyo cahdigii istidcaafka iyo taagdarrida oo uu sahmiya u noqdo wakhti ku suntan dowladnimo cizi iyo tamkiin xilli habeen ah oo ay shanqartu aad u yaraatay ayaa waxaa alcaqaba soo gaaray suubanaha salallaahu calayhi wasallam oo uu helinayo adeerkiisa alcabaas ibnu cabdilmutalib waxaana dhallinyaradii ansaareed ay weydiiyeen rasuulka bal waxay beyco kula gelayaan rasuulka nebiga salallaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaad bayca igula gelaysaan ismaqal iyo is-addeecid marka la firfircoon yahay iyo marka la caajisan yahayba iyo inaad maalkiinna bixisaan marka aad barwaaqaysan tihiin iyo marka ay xaaladdu idinku adag tahay inaad fartaan macruufka oo aad reebtaan munkarka inaad allaah dartii u hadashaan oo aydaan ka cabsan mid wax canaanta canaantiisa iyo inaad ii gargaartaan marka aan idin imaado igana difaacdaan wax waliba oo aad ka difaacdaan naftiinna xaaskiinna iyo carruurtiinna idinkuna waxaad leedihiin janno هذه البيعة بتشوف في نص عند الطبري إدراك الأنصار لأبعادها مبكرا شلون؟
ولذلك أحد الأنصار قال يا جماعة استنوا قبل ما تبايعوا أنتوا عارفين على إيش بتبايعوا؟ أنتم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس هذا موضوع مش سهل فقالوا نعم رضينا نبايعه على مصيبة في الأموال والأشراف الناس مدركة ما الذي سيحل بأموالها وبساداتها وبأنفسها مدركين تماما طيب ما لنا يا رسول الله إذا وفينا قال الجنة نقطة ما في شيء سكت.
ثاني أنا دورت على أكثر من ولا أعرف إذا إذا بتعرف الجنة وسكت تمكين الجنة وسكت موارد يعني أي إنسان اليوم عنده مشروع سياسي يرو... بده يروح يقنع ناس يلتحقوا فيه لابد يقدم لهم وعد شيء يحسن الأمور يحسن الدخل آه، عارف يوعدهم امتيازات.
بشيء دنيوي حتى يوعدهم بمنصب الجنة وسكت هذا هو اللي أنتم راح تبايعوا عليه تشتروا ولا لا ولذلك الأنصار نفس الكلمة هذا معنى عظيم الأنصار هذه ناس بنحب لاحظ سيد من سادة الأنصار سعد بن معاذ هو كان المفروض يكون سيد في قومه ولذلك قبل بدور النصرة وقبل أنه يكون جندي جندي وقبل انه مهاجرين يتقدموا عليه جايين من بلد غير بلده تنازل عن عرش الدنيا الضيق فاهتز لموته عرش الرحمن يا سلام هذا نكران الذات الموجود عند الانصار والنصره وبلائهم الشديد لاحقا في القتال هو الذي اسست عليه النقله الاولى من كوننا بنتكلم عن مرحله مكيه ثم لمرحله مدنيه يتسابقون بكل عزيمة يتسابقون رجال في سبيل الله سابقون markii ay ansaartu u dhaqaaqeen inay baycada aqbalaan gacantana geliyaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa waxaa ka dhex istaagay mid ka mid ah raggii dhallinyarada ahaa kaasoo ku hadlay hadal ka tarjumaya fahamka saxda ah iyo aragtida toosan ee uu jiilkaas ka qabay baycaadka iyo ballamaha haddaba kumuu ahaa qofkaasi muxuuse yidhi sideese ugu dambayntii baycadii alcaqaba athaaniya ku dhacday loogana dareemay magaalada maka maxayse tahay cibarka iyo fawaa'idda lagala soo bixi karo dhacdadan huna marka mulaaxada markii halkaas marayso oo baycadii la qaadi rabo ascad binu zuraara ayaa markaas hadlay wuxuu yidhi u kaadiya reer madiinow maanta inaad baycadaa gashaan waxaa ka dhalanaysa in carab dhammaan isku dhacdaan in khiyaartiina la dili doono in seefuhu idin jaraan taa marka inaad maanta qaadataan oo u samirtaan ajarkeena aad qaadataan iyo inaad maaragtay hadda warka caddaysaan arrintan iska dhaaftaan oo hadhow laydin cudaaro waxay dhaheen maya wallaahi laa nadacu haadihi albayca abadan saas marka baycadaas calaa bayina ayay ku galeen Ee, marka duruus badan ayaa ku jirta baycadan horta kow waxay ahayd fatxu lfutuuxaat waa bidaayat lfutuuxaat waa nasri ow akbar nasrin oo muslimiintu ay helaan iyo nolol cusub oo dacwadii ay gashay labo waxaa ku jirta ee, baycadan ansaarta iyo fadligooda iyo shaqaday diinta u qabteen waayo iyagaa iska laha mubaadarada in nebiga la soo dhoweeyo oo madiine la geeyo waxaa ka mid ah qodobka saddexaad iimaanka iyo saamaynta uu nufuusta ku leeyahay markii la tarbiyeeyo Ee, nebigu sala allahu alay wasalam dadkaas uu la galay baycada wuxuu u ballanqaaday janno kuma dhiiragelin xil iyo maal markii dowladda islaamku ay ballaarato baan xil idin siin doonaa iyo maal ma dhihinin janno u ballanqaaday waxyaalaha cajiibka oo laga qaatay waxaa ka mid ah baycadan takhtiyadu daqiiq qaabka loo agaasimay si daqiiqa tusaale ahaan ee, toddobaatan iyo saddex rag ah iyo laba dumara oo xilli saqdha ahaa tartiib tartiib u siibanaya kasoo dhexbaxaya shan boqol oo ku dhowaad dad iyadoo la dareeminin qaab nadaamsan loo baxayo hal hal iyo laba labo makaanka la isugu imaanaya waa sir waxaa isla og nebiga sala allahu caleyhi wasalam cabbaas oo adeerkiisa laakiin markaan aan muslim ahayn cali iyo abubakar oo qaabilsanaa xagga ammaanka meesha hoos baa loo hadlayaa Een, waxaa la doortay hameenka u dambeysay xajka lacalla haddii wax fashilmaan si mashruuc uusan loo dhicisaynin Een, marka dhammaan waxaas waxay ka dhigan tahay taqdiidka loo qorsheeyey biicadan weyn iyo ahamiyadda ay leedahay Een, waxaa ka mid ah duruustan laga qaadanayo bunuuddu say u caddayd iyo wax tamiic ah inaysan ku jirin bunuuddaas masiiriga ah oo nabiga lala gelay sal alla alay wasalam kaalinta ay ku lahaayeen dumarku arrimaha diinta ama kaalin dumarku ay ku leeyihiin arrimaha diinta oo waaweyn iyo inay ka qayb qaadan karaan dacwada islaamka iyo u shaqaynteeda marka xaqiiqatan baycada baycatu alcaqaba athaaniya waxay ka mid tahay min akbar ataxawulaat fi siira nabawiya sala allahu calayhi wasalam waana manqabo weyn oo uu leeyahay reer ansaar inay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam waa maka muxaasar ku ah inay maaragtay soo dhoweeyeen dowladdii islaamkana ay u noqdeen ma'wan iyo meel ay ka indilaaqdo fajazaahum allahu can muslimiina khayr jazaa sidaanba horay u soo tilmaamnay waxay baycadii alcaqaba athaaniya gogol xaar u ahayd in muslimiinta ka soo hijroodaan magaalada maka soona macsalaameeyaan cahdigii dhibaatada iyagoo galaya wakhti ku suntan cizi iyo tamkiin iyo inay iska yureeyaan ciddii ku soo xadgudubta waxaana arrimahani ay ku caddaayeen qodobada baycada ee uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam tiriyey gaaladii qureysheed waxaa markii ay ogaadeen baycada ee ansaar la gashay rasuulka sallallahu calayhi wasallam kordhiyeen dhibaataynta ka dhanka ah saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyagoo isku dayaya inay ka fidnayaan diintooda arrintan waxay dhalisay in saxaabadu u dacwoodaan suubanaha sallallahu calayhi wasallam markaas ayuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu u fasaxay inay ugu hijroodaan magaalada almadiina halkaas oo ay kaga horreeyaan gacal iyo sokeeye la qaybsada dhibka iyo dheefta intaba durbaba waxay saxaabada ridwaanullaahi calayhim guda galeen in iyagoo koox-koox iyo kelikeli ah ka hijroodaan magaalada maka una jihaystaan magaalada madiinatulmunawara halkaasina waxaa ku soo dhoweeyey walaalahooda ansaareed waxay kolonyada hijradu sii socotaba waxay maka noqotay meel ay ku sugan yihiin dad fara ku tiris ah oo muslimiin ah waxaana ugu horreeyay nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam iyo saaxiibkiisa abubakar iyo dad aan badnayn oo isugu jiray kuwa uu cadowgu safarka ka mamnuucay iyo kuwa xanuunsanayay inay muslimiintu u hijroodaan madiina ma ahayn tallaabo mar qura la isaga dhaqaaqay ama ku timid xamaasad iyo salfudeed balse waxaa ka horreeyay qorsheyn la qorsheynaya muddo dheer iyo faaqidaad guda ballaaran waxaana jiray tallaabooyin uu suubanaha sallallahu calayhi wasallam qaaday oo dhabbaha u xaarayay dhaqdhaqaaqan barakaysan oo qaybo ka mid ahaan ka soo sheekaynay tarbiyada iimaaniga ah ee saxaabada ka heleen qur'aanka ay ahayd inay wax waliba ka hormariyaan diintooda ayaa ahayd midda fudeedka ka dhigaysay wax waliba oo adkaa sidoo kalena maangal ka dhigaysay wax waliba oo lagu tirin jiray mustaxiilaadka dhabtiina in qofku ka tago halkii uu ku dhashay ku koray una boqoolo dhul iyo dad aanu garanayn waxay ahayd arrin adag oo ay saxaabadu ku jiireen iimaan iyo casiimo sal adag haddaba maxay ahaayeen tallaabooyinkii ay qaaday quraysh ay kula dagaalantay muhaajiriintii u safray madiina maxaanse ka naqaanaa qisaska halyeynimada leh ee ay kutubta siyarku ka qoreen mashaahiddii hijrada saxaabadu ku tageen madiinatulmunawara sideese ansaar uga soo dhalaashay kaalintii soo dhoweynta iyo magangelinta saxaabada ridwaanullaahi calayhim waa kan asheekh cabdililaah oo inoo sharaxaya waxyaalihii asaaliibtii qurayshtu adeegsatay oo ay kula dagaalamaysay raggii muhaajiriintaha baynu wax ka odhan doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah arrimaha iyagaa ay sameeyeen asluubka loo yaqano ama dhaqanka loo yaqaano altafriiqu bayna arajuli wa zawjihi wa waladihi inay qoyska kala tuuraan sidii ku dhacday abuusalama iyo xaaskiisii umu salama iyo wiilkoodii salama markay hijroodeen ilaah dartii u hijroodeen qoyskaas markay arkeen niman qoyska reer bani makhsuum qoladii gabadhu ka dhalatay reer bani makhsuum waxay sameeyeen waxay yidhn adigu naftaada garanay gabadhayda xag ku wadaa bay ku yidhahdeen adigu naftaada waad nagala baxsanaysaaye gabadhan xagee ku wadaa markaase waxay sameeyeen hogaankii awrka intay abuusalama gacantiisa ka siibeen oo xoog kaga qaadeen markaasuu waxaa cadhooday qoladii la odhan jiray banu cabdul asad baa la odhan jiray oo iyaguna wiilka yar baa ka dhashay oo waxaa weeyaan waa qoladii uu ka dhashay abuusalama laftiisu markii gabadhoodii qoladii kale ay qaateen reer bani makhsuum qoladii qaateen baa waxaa xanaaqday qoladii wiilka dhashay wiilka abuusalama iska tegay isagu xaaskii iyo ilmihii halkaas naf diintiisu la baxsaday halka markii lagala hadhay labadii xaaskii iyo ilmihii isagu diintiisibu la baxsaday madiinu aaday waxaa laisku haystaa waa xaaskii umu salama radiallahu canha iyo wiilkeedii yaraa baa laisku haystaa salama ahaa marka waxay leeyihin annaguna wallahi wiilkay kama tegeenno kuwii kalena wiilkiiba xoog ku qaatay weli markay xoog kaga qaadeen gabadha wiilka gacantii baa kala baxday dhibtaasay u geysteen waxay tidhi markaas wiilkii bay ga jiiteen xataa gacantiisa ay kala baxday bay tidhi marka wiilkii waxaa qaatay banu cabdilasad qoladii abuusalama oo ka dhashay iyadiina waxaa qaatay qoladii kale bani muqiira iyadana qaatay abuusalamana waxay tihi madiinuu isagu dhaqaajiyay waa naga tegay xaaladdu markuu arkay diintiisu isagu la baxsaday umusalama waxay leedahay waxaana la kala firdhiyey aniga iyo ilmahaygii iyo ninkaygii baana la kala kaxeeyey maalin kasta waxay leedahay waan ooyi jiray meeshaas wiilkiina ma hayo ninkiina iga teg halkaasa maalin dhan ka ooyi jiray bay tihi markii dambe qaar baa xoogaantu qalbigu malaha qalbigood u yara debcay bay waxay yidhaahdeen wartan maad iska dhaaftaan ha iska baxdee ninkeedii iyadii baad kala geyseen iyadii wiilkeedii baad kala geyseen gabadhan ma iska dhaaftaan markaase waxay ku yidhahdeen ninkaagii ka daba tag oo na dhaaf bay ku yidhaahdeen markaasay banu asadna qoladii wiilka qaadatayna wiilkii ii soo celiyaan bay tidhi marka ayay waxay rahay safar bay gashay iyadii wiilkeedii keliya weya markan la soco aabbihii hore uu tegey wiilkaygibaa qaatay bay tidhi markaasaan intaan dhabta ku qabsaday baan waxaan qaatay waxay tidhi yaan meeshii ninkaygu aadiye madiina u dhaqaaqay wamaa macii axadun min khalqiillaah wax ila socda waa iyadii wiilkeedii waa meel shan boqol oo kilomitir bay isu jiraan maka iyo madiina oo saxraa oo nolol bahgooya way dhaqaajay diinteeda maaragtay iyo iimaanka ku jira ayaa arrintaas ku xambaarayey ilaahay wuxuu sakhiray nin saxaabi markii dambe noqday markaa laakiin islaamkaba aan ku jirin ninkaa isaga ah ayaa ilaahay u sakhiray ilaa uu ka gaadhsiinayey madiina oo weliba akhlaaq fiqa aan kula dhaqmay waxay ti markaan daalle xoogaa soconno awrku fadhiisinayaa wuu fogaanayaa aan naga tegayaa markaan haddana hayga gudanno ayuu haddana awrkiibuu rarayaa intuu meel marka anagu ani wiilkayga meel iska yar fadhiisanno ama geed hoos iska fadhiisanno waxay kaloo adeegsadeen usluub loo yaqaano ikhtitaaf inay qofka ay qafaashaan oo dad muslimiin ahaa oo madiine u soo hijrooday inay ay si xeelada ku kaxaystaan oo diin la'aantii iyo maka ku celiyaan taana way adeegsadeen oo arrinta cumar ibnu khadaaba radiallahu anhu ka sheekeeya siday nin raggii isaga la soo hijrooday ka mida ay maaragtay u dafeen oo ugu celiyeen maka intay markii hore khiyaamiyeen oo ku yidhahdeen hooyada baa xanuunsanaysa oo kuu baahan inaad aragto ayay markii awalba dhagartaasi wadeen markii uu hagga tegey ayay intay dafeen ay maka ku celiyeen oo waxay ka dhigeen nin ay ku qasbeen diintooda baadilka inuu qaato laakiin ilaahay markii dambe oo ka soo badbaadiyey ninkaas islaamkiisa wuu badbaaday waxaa kaloo ka mid ah asaaliibtay adeegsadeen iyo dhaqamada xunxun ay adeegsadeen alxabas dadkeena meel ku xidhaan qofkii diinta islaamka galay isagoo maka jooga ay ka cabsadaan inuu madiina u hijroodo xabsiga ayay dhigi jireen arrintaasna waa arrin ku dhaqmeen bay ahayd oo rag badan bay ku ururiyeen xabsiyada ku ururiyeen si aynan u hijroon oo diintooda maarata ugu badbaadin dhaqan kale xuna ay sameeyeen wuxuu ahaa qofka in xoolihiisoo dhan ay ka reebtaan oo qof kastoo hijroonaya wax maala ma qaadan jirin suhayba ruumi markuu goostay inuu hijroodo xoolihiisii ayuu meel ku qarsaday wixii dahab iyo alaabu haystay marka isagu carab asliga weeye laakiin ruumi wax loogu bixiyey nimankaas ula dhaqmay reer ruum buu la dhaqmay nimankii shaam deganaa soo noqodkiina isagoo keligii yuu soo noqday wax xoola a wadan ayuu diinta qaatay oo maka ku soo noqday markaa markuu xoolo uu yeeshay ayay maarata ka xumaadeen inuu xoolihii kala tago suhayb radiallahu canhu hijradiisu diintiisa xoolihiisa ku badbaadsaday niman baa ka daba yimi hubaysan oo kooxa markaas waxay ku yidhahdeen naftaada haddaad nagala tagto xoolahaaga nagala tegi mayso xoolihii aad ka shaqaysatay mako yaan u baahannahay haddaan xoolahaygii idin siiyo dhammaantood idinka tago ma iga tegaysaan haa bay ku yidhaahdeen markaasay ka hareen nebiguna aad buu ugu bogaadiyey ninka la yidhahdo suhayba ruumi markuu arrintaas sameeyey nebigu sal ly slam markuu arkay uu soo galay madiina oo u warramo yidhi xoolihii o dhan bay igala hadheen nebigu wuxuu ku yidhi abaa yaxyaa rabixa albaycu abuu yaxyow gadashada xoolaha naftaada ka gada diintaada ku gadatay xoolahagi waa tijaaro maaragtay naajaxday oo ribix aad ka heshay weeyaan guryihii soo dhoweeyey muhaajiriintii ka soo hijrooday maka guryihii madiina ku yaallay oo soo dhoweeyey rag badan baa soo dhoweeyey laakiin waxaa laga xusaa gurigii loo yaqan ninkii la odhan jiray mubashir ibnu cabdilmundir oo meesha qubaliyaa ku taalla madiina darafkeeda rag badan buu soo dhowey muhaajiriin soo dhoweeyey iyo dumarba waxaa raggaa ka mid ahaa cumar ibn khadaab raggii ku soo degey iyo ehelkiisoo ka daba yimi xaasaskiisoo ka daba yimi cumar iyo ibnatu xafsa xafsa binti cumar iyo sawjkeedii iyo ninka loo yaqaana cayaash ibnu abi rabiica raggaasoo dhan qoyskaasa soo dhoweeyey gurigii isagana daaru khubayb ibnu asaaf nin la odhan jiray isaaf isaguna raggii saxaabada soo dhoweeyey baa ka mid ahaa ragguu soo dhoweeyey waxaa ka mid ahaa dalxa ibnu cubaydillaah dalxa ibnu cubaydillaah ibnu cuhmaan wa ummahu iyo hooyadii iyo suhayba ruumi raggaasaa ka mid ahaa bani najaar guryahoodana waxaa ku soo degay oo ay soo dhoweeyeen iyaguna rag badan oo cuhmaan binu cafaan iyo gabadhii xaaskiisii ruqaya bintu rasuulilah baa ku soo degey saasay reer madiina loo soo dhoweeyeen waxaad arkaysaa markaa muhaajiriin nimankii reer quraysheed ee dadkanu ka dhasheenna say ula dhaqmeen xumaantooda dadkii ay markaa wax nasaba ka dhexayn oo reer madiine ahaa oo ay ku soo degeenna say u soo dhoweeyeen waxaa kuwanna ay u dilayaan u dhibayaan oo hijradooda u dhibsanayaan diin baa kala geysay kuwan reer ansaareedna waxay u soo dhoweynayaan waxaa mideeyey oo walaalo ka dhigay tawxiidka iyo iimaanka ay ilaahay rumeeyeen baa ka dhigay
بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء si la mid ah iskudayadii hore quraysh way ku guuldarraysatay inay hor istaagto qulqulkii saxaabada ee ku wajahnaa magaalada madiina waxayna ku baraarugtay inay halkaas ka soo bixi doonto awood xoog leh oo halis ku ah kiyaankooda iyo jiritaankooda sidaasi darteed waxay ku dhaqaaqeen tallaabooyin hor leh oo ay u arkayeen inay ku carqaladayn karaan isbeddelka cusub ee ay gashay dacwada islaamka haddaba maxaa ka mid ahaa tallaabooyinkaas waxaan ku faaqidi doonnaa xalqada labaatanaad ee taxanahan oo ah halqada ugu dambaysa ee moosimka koowaad ee taxanaha assiira nabawiyah duruusun wa cibar ee aan ku soo qaadannay marxaladdii maka oo keliya
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شوملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalam ulyom kulanti dambe ayaa inoo balana inta ka horeysa la badgeliyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh
في مجاريها